qaar ka mid a dhalinyarada gobolka mudug ee gumushada jilaaad ku qabtay magaalada gaalkacyo ayaa waxay baaq u direen beelaha walaalaha dhowanahan colaadda dukaal cusneed galbeedka gobolka mudug dhalinyarada ayaa ku booriyey dhinacyada ku dagaalamaya inay joojiyaan colaadda waxayna ugu baaqeen in la wada hadlo si xal waala looga helo si loo hortago dheegbaxa iyo sidoo kale burburka hantiyadeed baaqan ayaa sidoo kale muujinaya dareenka dhallinyarada ee ku saabsan in nabadeynta gobolka mudug la xoojiyo iyadoo la tixgelinayo danta guud ee bulshada gobolka mudug haddaba waa kuwan qaar ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug oo diraya baaqa nabadeed kaasoo iyagu hadlayaan joojinta dhiigbaxa dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka mudug
sidaa ogsoontihiin waayahan waxaa socday dagaallo ka socda galbeedka gobolka mudug oo aad u soo laalaabtay oo dad badan wax ku yaareen marka waxaan rabaa hadalkan oo dheerinayn laba baaqoo muhiima inaad diro baaqa koowaad wuxuu ku socdaa dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta isku laynaysa galbeedka gobolka mudug aaga jecboor iyo megaagta waxaan leeyahay walaalayaal inaad isdishaan moogiyi waxaa kaloo aad faa'iidaysaa ma laha waxaa kaliyo nijidada kaliyo aad dhalinaysa waxaa weeye in hooyana gablanto ilmani agoontoobo wey waxaan leeyahay dagaalkaas waa inaan la joojiyaa oo dhallinyarada isdilaysaa waa inay taariikhda dib u eegaan walaalayaal taariikhdu may qorin mana dhicin qabiil hadduu qabiil ku duulo qabsaday oo hantidiisii qabsaday oo degaankii qabsaday oo maantay soddonkii sano soomaali isleynaysay haysta ma jiro laakiin dadbadkii waxaa jira dad qabiilla inta isku duuleen dadkii waxgalkaha iska laayay oo maanta barcilaa taagan oo adduunkuna ka dhaqaajiyay lagana hormaray marka waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo waxaan leeyahay marka dhallinyarada islaynaysa qorigiinu maanta uma baahna igana baahna inaad idinku isku laysaan oo isku dishaan dagaalka hala joojiyo dagaalka hala joojiyo nabaddana ha la qaato anigoo ku hadlaya afka waxgaradka iyo dhallinyarada iyo aqoon-yahanka oo labada dacal ama labada dhinac ee magaalada gaalkacyo dhinaca puntland iyo dhinaca galmudug waxaan leeyahay dhammaan soomaalina aan leeyahay reer mudugna aan leeyahay reer gaalkacyoodna aan leeyahay qof kastoo damiirkiisu damiir soomaaliyeed damiir dadnimo ay ku jirto colaadan gaamurtay oo daba dheeraatay ee soo noo noqota dadka walaalaha jaarka iyo xoolaha wada daaqaan ee ku diriraysa dhinaca galbeedka magaalada gaalkacyo gaar ahaan agagaarkan ama deegaankan dhowo jiicboor dhibaatooyinkaas waa dhibaato inteeda la eg oo ay u baahan tahay in laga wada hadlo runtii waa arrin nasiib darro ah mar walbo aad istiraahid hadday wax hagaagayaan hadday ugu fiican tahay meel fiican ba wax marayaan waxaad mooddaa haddana inay meel kale uun cirka isaga sii shareerayso xaaladdu sii adkaanayso marka kolley waa dunuub aynu galnay iyo dhibaato xaggeenna ah maa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wa yacfuu can kaiir waa kolley uun dhib innaga xaggeenna ah runtii waxaad mooddaa caqliga soomaalidu inuusan aad u shaqayn ama duruus inugu filan oo dagaal iyo inagaga filan inaynu wax kaga qaadanno waynu qabnaa haddana waxaad mooddaa ma qaybta markaas dagaalada gashaa cusub oo aan waayadii hore soo joogin ma si kalea wax u jiraan oo dad ilaahay maaragtay duleynayaynu nahay ilaahay inama duleeye runtii waxaad mooddaa markaad mawaaqacda fiirisid ama waaqac aynu ku jirno inuu maaragtay wax maaragtay aada musifa u yahay iyo mu'linba waxaan halkan baaq uga diraynaa walaalaha halkan ku dagaalamaya jicboor iyo megaagta waxaan baaq nabadeed oo aan aad u xoojinayno raggii khiyaarta igu horreeyey iyo dhammaan inta iga dambaysa aan aad ugu jeedinaynaa in nabadda lagu dadaalo laga joojiyo maantay dagaalka halkaa ka socda wax baalka la yidhaaho nijiidaha laga gaaraya mare baaqyada nabadeed ee loo dirayo beelaha ku dagaalamaya galbeedka gobolka mudug ayaa isotaraya kuwaasoo ay dirayaan qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka mudug iyo guudahaan wadda soomaaliyeed baaqyada ayaa sidoo kale waxaa imaanayaan xilli ay socdeen wadahadallo u dhexeeya labada beelood taasoo ay galowdaan ka yihiin dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland